suuratu nisaa ayaynu ku dhex jirnay aayaadkeedii axkaamta waa aayadda sagaal iyo toban bilowga suuradda qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nisaءa karha walaa tacduluuhun litdhabuu bibacdi maa aataytumuuhun ilaa an ya'tiina bifaaxishati mubayina wacaashiruuhuna bilmacruuf fain karihtumuuhuna facasaa an takrahuu shaya wayajcal allahu fiihi khayra kaiira waxaa aayaadku ay saxayaan nidaamkii jaahiliga ahaa ee islaamka ka hor jiray kolba qayb ka mid ah wajhu lirtibaaط aayadaha hore iyo aayaadkani dhinaca iskaga xidhan yihiin waxa weeye ilaahay oo jafaya oo tirtiraya dulmigii hore jiray haddii dadka la dulmiyayey xoolahooda maatida ah agoomaha iyo dumarka oo dhaxal iyo mehertoona la siin jiray iyaga jaahiliyaddu way dhaafsanaydba intaasoo iyaga laftoodana way dulmiyi jireenba oo iyaga laftigooda dadkaa maatida ah ayaa midba dhakada laga goynaya inan iyo inanba mid la xabaal nololinaya midna nolosha lagu dhexlay marka waa laba dulmi oo midna xagga dhaqaalaha ahaa midna xagga yahay nafta nafka nafta xaaraantinimeeyunbaa maalkana xaaraantinimeeyey qofka in lagu xadgudbo waa nidaam runtii aada arkayso inuu liito oo waxigan samaawiga ahi uu meesha ka saaray ilaa waa diinu takyiir diintani diin wax suulinaysa wey wixii xumaana waa la duminaya samaanti iyo khayrkiina ilaahay uu binaynaya waxyaabaha liitay isticmaali jireen ayay ka mid ahayd dumarka laga xisoonayo caarka ah amaba qaraabada ay iyagana wax ka dayi jireen ay guursan jireen kuwiina ilaahay halkan ku xaaraantinimeeyey qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa yaxilu lakum xalaal idinma aha an tarisu nisaaa karhan dumarka inaad qasab ku dhaxashaan walaa tacduluuhunna ha xanidina oo ha dabrina marka raggooduu dhinto litadhabuu si aa ula tagtaan bibacdi maa aataytumuuhunna wixii aad siiseena nehelahaa qaarkii si aa u jafataan dumarkii ha cadilina ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin mubayina sina cad marka hadday sina cad la yimaadaan macnaheedu waxa weeye waa laga oogi doonaa waxoodaa la qaadanayaa maahe wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarka si wanaagsan ula dhaqmo fain karihtumuuhunna haddaa yaro kohataan ama aydaan jeclaysanin dumarkii facasaa an takrahuu facasaa waxa xaqiiqa an takrahuu shayan inaad wax nacsan tihiin wayajcal allaahu ilaahayna uu yeelo fiihi khayran kaiiran khayr badanna ilaahay uu yeelo wain aradtum haddii aad doontaan raggiiow istibdaala zawjin oori inaad doorisaan oo meesha ka saartaan oo istibdaala zawjin afa inaad bedel qaadataan oo guursataan makaana zawjin tu kaleo meesha ka saaraysaanna halkeeda keentaan wa aataytum ixdaahunna qintaara labada midkoodna xoolo badan siiseen waa taa hore la bedelaye la furaye falaa ta'khuduu minhu shay-an waxba ha ka qaadanina waxaa islaanta siiseen ataakuduunahu miyaa qaadanaysaan buu ilaha yidhi buhtaanan isagoo been abuurada iyo wa isman mubiinan dembi cadna ah wa kayfa ta'khuduunahu sidee u qaadanaysaan waqad aftaa iyadoo uu gaadhay bacdukum ilaa bacd barhkiinba barka kale idinka iyo ooridaas ninka iyo ooridii way isgaadheen way isdhex mareenoo galmaa dhex martay miyaydaan xishoonaynin wey wa akhadna minkum waxay idinka qaadeen miihaaqan haliidan ballan adag taa caqadkii heshiiska ah sababta ay ku soo degtay aayaadkaa hore waxay ahaayeen ay ku soo degeen sida dee riwaayada ibn cabaas uu warinaya ay sheegaysee bukhaariba ku sugan fii kitaabi tafsiir jaahiliyada waxaa u caado ahaa markuu ninku dhinto dadka qaraabadiisa ahaa ee tolka lagu sheegaa ama jifadiisa yar iyo ardaaga hoose waxa ay ahaayeen aa markaynu luqadeena ku hadallee jifadiisa ugu dhow ilma adeerada iyo adeeradiiyo kuwaas waxay ahay iyo xataa inamadiisuba haddii uu doono gabadhan laga dhintay uu guursan jiray haddii uu doonana cid buu u guurin jiray haddii uu doonana intuu fasaxo ayuu xoolaha kala hari jiray hadduu doonana wuuba musdaari jirayba wuu ribdhi jiray cidna kuu guurin mayno kuna guursan mayno halka noo fadhi ayuu odhan jiray go-na wuu ku tultuuri jiray duntuna iigu kaa xidhan wey intuu go-a sidaa ugu dultuuro ayuu odhanayaa waa laga bilaabo imika waad ii caleema saarantah ama waan ku calmaday halkaa kol hadday taagan tahay waa lama taabtaan islaantaana rag wuu ka hiray iyaduna waxay shakilaan isku qancinaysaa in ay kuwan u carbunantoon cidi u soo dhowaan karayn si kale haddii loo dhigo dumaal qasabaa jirta wey dumaal qasaba ayaa jirta oo iyada iyo dhaxalkeeda iyo meherkeeda iyo ikhtiyaarkeedaba la milkiyayo ilaahay baa taa suuliyey diidayno waxau yihi dadkii iimaanka sheeganaya muminiinta ahaayo laa yaxilu lakum an tarisu nisaa karha dumarkii inaad dhaxashaan waa iyada laftigeeda ila waa dhaxaleen markay caynkaa arrintuu dhacday qasab inaad ku dhaxashaan ma aha waaya saasu xaalku ahaa sabab nusuulka kale waxa uu sheegayaa ninka la ydhaa abaaqays ibn aslut ayaa dhintay inankiisii qays ayaaba soo faydfaytayba wuxuu leeyahy islaan yahay anaaba kuu sarreeya oo inankuna dee aayadii uu guursan jiray ogow aayadda soo socotaana waaba tan diidaysa walaa tankixuma nakaxa abaaw jaahiliyad baa foolxumo leh aayadiibuu markaa ninkani iyadiiyo adduunkeedi iyo meherkeediiba usoo dhigtay islaam wanaagsan bay ahaydoo had iyo jeer fidrada abuurka wanaagsaniyo way isu tagaan sharciguna lianna hada diina diinu alfidra wa diinu alcaql waa diintii caqliga iyo fidrada waafaqaysa waxa ay gabadhani leedahay inamaa acuduk waladan wa anta min saalixi qowmik warniya wuxuunan kuu yara ar arkayaa ood iila eg tahay un inankaygii oo kale tahay sanqadhii inankaygunbaa aada leedahay iyo urtii inankayga laakiin nin say ii noqdo uma egid dareenkaasaa iyar galay saasaan jaahiliyaduba nidaamkeenu sidaa ha ahaadee haddana sawirka imika aan kaa qaadanayaa waxa weye inankaygii oo kalubaad iila eg tahay midid dumaali lahaa iilama egid gabadhii saasay tiri bal nebiga aan u tagno haddii nebigii ay weydiisayna waxa uhi irjicii ilaa baytiki fanazalat haadihi alaaya bal gurigaagii ku noqon ilaahay baa tan kala xukumiya waa arrin sida aad u dareentay baan ana u dareemay wey ilaahay baa ayaad ka soo dejiyey markaa marka ciddii xigtada ah ninkan xigta u ah ee gayaan gabadhani ay u tahay sida ilmaadeeradii iyo adeeradii iyo kuway qaraabada yihiin gabadhan way dumaali karaan dadka aan gayaanka ahayna aayadaha soo socda ay xaaraantinimeeyeenna ma dumaali karaan dunyadeedana wax ma moodi karaan labadaas arrimood baa ka soo baxay inay jiraan gabadhan laga dhintay qodobka hore waxaa jira inaan qasab lagu dumaali karayn iyo inay jiraan dad aan dumaali karayn marka nasku meesha kama saarin dumaashi laakiin sidaa ilaahayna uu tilmaamay tala diiday waxa wey karha karha ta qasabka ah boqortooyooyinkan imanka carabta iyo waxaa jira ninka amiirka ahi wuba iska badsanba mid buu guursan hadduu afarta markay ka buuxsamaan qaar buu sii furi tusbaxaas uu sii furi oo midba midbay kasii weyneyd buu sii furi laakiin laba arrimood midunbay kala dooranaysaa in imaaradda iyo wixii ku xeran oo dhan dee kolle ragiga aqoon horena waa joogaaye inay fiilkoodaa ka baxdo oy ka fogaato oo cid kale haddii ay guursanaysa aanay reer amiin iyo caruurtoodi iyo waxooda uska soo ag dhowaanin iyo inay iyaga iyo guryahooda iyo lacagtooda iyo imaaradooda iyo awoodooda ka ag dhawaatay bilaanin ahaato waa labadaa mid bay waa kan hantiyo si kale loo dhigay innaga ficil dhaqankeena soomaalida balaa uu yar khafiifayun iminka ah dee berigii hore waa waxyaabihii la isku diri jirayda gabadh noo doonooneedna way naga qaadeen midaanu dumaasheeda leenahayna way naga buursadeen iyadoon gabadhii waxba la weydiin iyadoo lagaba yaabo inay iyadu dee diiday iyaga oo ninkaa kale qoladaa kale ay dooratay laba qolaa istira war maxaa dhacay dumaal bay naga qaadeen waaya gabadhiina maba doonaysaba waa ka rantaasu waa ka ranta waa qalad wey waa nidaamkii jaahiliga ee islaamku uu suuliyo meesha ka saaray oo aynu kun iyo dhowr boqoloo sano kadib dib ugu noqonayno iyo xuquuqdii dumarka ee islaamku uu siiyo meel lagaga dhacayo gabadhu waxaa xaq loogu leeyahay in loo soo jeediyo aan ku guursanno aan ku dumaalno si aanay nooga fogaanin caruurtan walaalkayaw dhalay ama adeerkaya dhalay si aanay nooga fogaaninoo tarbiyadooda iyo tacliintooda iyo xanaanadooda aan uga warhayno in dee qofkii markaa ku kari karaya kufku ah aanu ku guurin aanu doonaynaa hebel hebelah hebelkaa way iska eegeysa diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo xilkasnimadiisa iska eegeysa hadduu mustaqbalkeeda wari karo saygeedii dhintayna uu bedeli karo way guursan hadday isku garan weydana iga daayabay leeda iyadana saasaa loo ictiraafaya iyaguna inay ku qasbaan maaha qof aan xil qaaday sidaa weeye diinta wanaagsane miyirka qabtaa waana taa uu nasku inoo sheegayo walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhuna ha cadilina si aa ula tagtaan wixii aad siiseen qaarkii sawirradun bay ka mid ahayd nidaamyadaa waxyaalahaa jirayo waxay leeyihiin waanu ku sii daynaynaa ee iska keen wixii markaa aad hayso ee adduuna ama way haysanayaan si aan cid kale u dumaalin oo dee cidda dumaashaha qaadanaysa dhaxalkeeda iyo wixii ay sidato markaa waxay leeyihiin si aynu u helo wixii ay sidato maal iyo adduunye ah aan cadilno iyoynaan guursanayna marka labadaba ilaahay buu diiday qaybtan dambe ilaahay uhi ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina inay sinacad la timaado mooyaane haddii sinacad ay la timaado wixeedaa la qaadi karaa maaha waa la cadili karaa maaha laakiin istinaha munqaica waa kuwa idhaahda culamaau tafsiiroo laakiin in yaأtiina bifaaxishaةi mubayina fayuqaamu calayhina اlxad dee markaa xaddii baa laga fulin waa edab darro gabadhii ay samaysanoo waa karaamadeedii ay meesha kaga dhacday meel kaga dhacday waa gurigii ay ku jiri lahayd oo ay ka baxayso si xeer ciqaabeedkii loo mariya maxkamadda loo geeyo taasina taasay noqotay waaya guud ahaanba ilaahay uu naxariistiisa addoommaha u hayaa way badantay ninka iyo oorida way isjeceliyin way isu naxariistaan wajacala baynakum mawadatan waraxa laakiin haddana ilaahay isaga unba isaga sii naxariis badan labadoodaana naxariistu midba u hayaa way kasii badanta sidaa daraaddeed baa labadoodii dadba isugu dhowaa isku qoyska ahaa ee isku meesha ahaa ee booska keliya wada seexanayay ayuu isu dardaarmay labadii waladkiiyo waalidkiibuu isu dardaarmay dadkuwii isu jeclaa isugu dhawaabuu isu dardaarmaya taasi waxay tilmaamaysaa cid walba inuu ilaaha boqorkii kaaga naxariis badan yahi oo uu kaa xigo oo uu kaaga nasiixsan yahi wacaashiruuhuna bilmacruuf markaasaa dabeedna ilahay si wanaagsan ula dhaqmo kuwii la furay bay noqonayaa dumarkii la qabay bay noqonayaa dumarkaa laga dhintay bay noqonayaa intaba waa aayaadku way ka warramaya wacaashiruuhuna bilmacruuf sidaa wanaagsane nasku uu tilmaamee loola dhaqmayo raggii baa la faray tan dumarkuna way amran yihiin iyaguna aayaadka dambe inoogu imanaya fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah arijaalu qawaamuun qaybta dambe markaynu ka warramaya iyagana mucaasharada iyo la dhaqanka wanaagsana laga doonayo dumarkii tan raggun bay la mid tahay wacaashiruuhuna bilmacruuf waa kelmad iijaaz fiiha iijaaz wa fiiha macnan shaamil baliid macno aada u ballaadhan bay koobsatay oo xeel dheer hadii la is idhaahdo wixii gabadhu ay u baahan tahay min uu u qaban karo hadduu nasku tiri lahaa intay noqon lahaayeen mariinkeedii masruufkeedii ma'wigeedii la dhaqankii wanaagsanaa tarbiyadeedii waxbaridii tusaale wanaagsan in loo noqdo dee way fara badanayaan intoo dhan ilaaha boqorkii wuxuu ku soo ururiyey wacaashiruuhuna bilmacruuf waa wax ka caamsan galmadii iyo gasiinkii la siinayey iyo gurigii ay lahayd intaba wuu ka caamsan yahay bal qaybtiisa badani waxaabay usii badan tahay la dhaqanka wanaagsana la farayaa dadka ka xagga dareenka iyo khaadirka iyo caatifada ah ayuu usii badan yahay siduu muujinaya tusaalaha nebi maxamed oo bixinaya calayhi salaatu wasalaam in qofka tusaale wanaagsan ninkii uu noqdo diintii akhlaaqdii waxqabadkii in qalbigeedii uu ilaaliyo oo aanu isagoo wax walba siinay hadduu dareenkeeda ku tumanayo yaa iyo hanjabaad iyo naxariis daro maya hadduu ehelkeedii caayo ama uu leeya inoo soo dhawaana waa dad xune neena soo agmari oo qufulay aabbaheed iyo hooyadeed iyo ehelkeed iyo midnaba dareenkeedii bay waxyeelaysa hadduu diin la-aan horseed ugu yahay lam yucaashir bilmacruuf si wanaagsan oo lama dhaqmin kullu daalik qaybta markaa namuudajiyada inuu tusaale wanaagsan yahay qofkani iyo inuu qofkan khaatirkiisa iyo dareenkiisa dhowrayo ilaalinayo waa qaybta koowaad wey sidaa darteed buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli waxaa idinku wanaagsan ninka xaaskiisa ugu wanaagsan anigaana xaasaskayga ugu fiican saasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam dumarkuna had iyo jeer waa duul caatifada ay iskaga badan caatifadu raggu leey mid ka sii badan bay leeyihin ulamaau tarbiya waxay leeyiin rubama xikmadda ilaahay baa yaqaanee istijaaba litifl si ilmaha yar ay ugu jawaabto si dhaqso ah ay ula jaan qaadi karto ayaaba ilaahay caatifada ugu badi oo naxariista ay u leedahay ilmaha yar iyo caruurta oohintooda iyo qayladooda iyo sabirkooda raggu ma laha sidaa darteed baa caatifadaa ku badan waxay keeni kartaa inay xagga mucaasharada iyo la dhaqanka yala baaxaadeg uu ka yimaado xagga dumarka baaxaadeg korukac degdega iyo soo noqosho degdega waxaa la doonayaa ninkii inuu isaguna marna kor ula kaco mar la qoslo mar la ciyaaro intaba isaguna inuu baaxaadega ka qayb galo ayaa la doonayaa marka mucaasharadan tusaale waxaa inoogu ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa isu keen muslaxay markaasuu ui fain karihtumuhuna facasa an takrahuu shay-an wayajcal lahu fiihi khayran kaiira haddaan nacdaan dumarki waxaa laga yaabaa inuu taa ad nacaysaan khayr badan dhexdeeda yeelay waa run wallaahu yaclam wa naxnu laa naclam alaa yaclamu man khalaq wuu ka hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi midkiin min mumini gabadh muminada yuu ceebayn inuu cay in radya minhaa khuluqa in sakita minhaa khuluqan radya minhaa aakhar hadduu akhlaaqdeeda qaarkeed ku karaahiyeysto in badan oo oridaada aad ku jeceshahay oo mutamayis ay ku too dheeraad ay ku leedahay baa jira tii dabeecaddeeda wax ka yara sii yihiinay yarka kan tahay inay gaari tahay ubadka u roon tahay adduunka iyo reerka kaa xil qaadaysa ayaa badan bal u fiirsow mar walba masaawida wixii dhibee jira waxaa ka badan qofkan bani aadamka ahi dheefta uu leeyahy ayaa ka badan wاlkamaalu lilaah dhammaystirna ilaahay baa iska leh kullu ibni aadam waa naaqis waa khaaa sakila-aan si aad adiguna isu qanciso intaad qalin iyo buuq qaadato bal marka masaawideedu ay kuu muuqato adiguna kuwaaga tiri kuwaaga adiguna tiri ama way isdheegaan ama wax yarbay ku dheeraan ama adaa wax dheeraanba marka taasaa ku qancin karta marka saasay tahayoo haddaad akhlaaq ku nacdo in badanood ku jeclaanaysaa jira qof tuurisi ma jiro wayajcal allahu fiihi khayra kaiira wax kaleba haddii laga soo gudbo ubadka ay kuu leedahay ayaa kuugu filan qisooyinka laga soo warinayo sanadkoodu heer kastaba ha gaasitaade cumar bnu khadaab baruu nin u soo cawray islaantiisiina uga soo cawray ayuu u yimi isaga oo isagii madaxweynaha ahaaba tiisi ku qaylinayso waxay kaga cabanaysaba dabeedna wuu iska laabtay uu yeedho wuxuuhi war waad kollay su-aal baadna soo socotee maxaa dib kuu celiyey dee xaaskaygaa ka cabanayo waxaan alkoo meeshii iga muuqatay adigoo adba taadii layn daran amaba iyada laftigeediina nooc olaba ah ay kugu hayso cumar wuu ka maskaxo wen yahay ninkan waanu ka waaya aragnimo iyo aqoon dheer yahay wuxuuhi war islaantani waa ubadkayga hooyadood waa tii dabaakhadda i ahayde raashinka ii karinaysa waa tii dharkii aan soo uskageeye ii maydhaysa waa tii baahidaydana aan ku gudanayay waxaasoo shaqo ah cid haysoo ii hayso iyadun baa jirta waxay tidhahdaba waa loo sabrayaabe de anna intaa waan ku qabaawida waan iska tegi haddaa marka sidaasaa la doonaya in la isu fahmo diintaa wanaagsan markuu dadku cabsan yahay ee uu ka dharagsan yahay dhaqan kale oo shisheeye iyo ku gaal iyo midnaba runtii kama fikirayo umana hanqaltaagayo miidda saafiga ah iyo biyaha fiican ee xareedaa wuxuu ka cabayaa sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamka ahina anafana wuu iska leeyahay rag iyo dumarba munaawaraadna wuu iska leeyahay laysaga ogol yahay oo dee ila qofkii qof xidxidhan ma ahayn marka dee maadaama raggii uu qawaamnimadii leeyahay masaariftii uu bixinayo maamulkii qoyska uu leeyahay dalqadii uu gacanta ku hayo iyada qudhigeediina waa qof bani aadamah wax hadduu intaasoo arrimood isagoo ku munaawaraadayo waxyaabo badan bay iyaduna ku munaawaraadaysa marka lala guursado munaawaraad iyo hinaasti xaq u leedahay waxay xaq u leedahay caruurta iyo arrinkooda inay ninkii ku yara toojargarayso inay jamac badanoo garab taagan iyaduna leedahay ay muujiso mararka qaarkood dalqadii bay ku mudaaharaadaysa waryaa haddaanad si wanaagsan u soconayn halkan warqadda dhig bay odhanaysa markaa inuu yaabo maaha uaa naagtu waalata kol hadday dalqadba afka soo maraysa iyadu dee maxay haysaa waa in munaawaraadunbay ka dhigatae laakiin dee ma hayse ada haya saa doontayee marka cumuuman waxaa loo baahan yahay sabir iyo garaad weyn iyo qiimayn ayaa loo baahan yahay tan ilaahay uu sheegay wasadaq allah in badan baynu waaqica nololeed ka aragnaa waa ta islaamku uu u jideeyo dalqadaha saddexdaa islaam xikmaddu islaamku u jideeyo markii hore la ismehersanayay kelmadun baa miihaaqan haliidan ballan adagun baa la xidhay laakiin saddex faraar baa loo yeelay tashacaba min hada alcaqd alaaa tadliiqaat saddex dalqadood baa ka faracmay koow laba saddex qofkii markuu mid furo intuu karaahiyadaasi ka muuqato wuxuu ogaanayaa khayrka meesha ku jira kaasuu soo cesanaya haddana haddii karaahiyada jirta u adkaysan waayo mar labaad furo wuxuu kolkiiba ogaanayaa khayrka jira ee uu ku qabay islaamtan dabeetana waxaa fursad loo siiyey inuu soo ceshado hadduu intaasii dhaafo labadaa jeeru mar saddexaad u kaco waxba ma kala garanayo khayr iyo shartoona ma kala garanaye qofku ha iskaga tagto kolkaa dalqadii wuu dhameeyey waata ay tilmaamayso aayadda ku sugan suuratu dalaaq markuu ilaahay ka warramay soo ceshiga iyo arrimihiis ayuu yihi laa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda daalika amran xikmaddan laydinku fasaxay soo ceshiga waxa weeye waxba ma garanaysaane waxaa laga yaabaa in gadaal arin aydaan filaynin soo cusbuuraado isjeclaanshaha iyo kala raalli noqoshaha iyo iyana wax markaa ay ku qabta ay dareento isdhow dareemo wayajcal allahu fiihi khayra kaiira mushkiladda maanta ee qoyskuna runtii aad bay u badatay ee waxaa yaraaday xuquuqdan iyo aqoonta loo leeyahay xuquuqdan faraha badan suuratu nisa ay ka warramayso suuratu nuur ay ka warramayso suuratu dalaaqu ka warramayso suuratu lbaqariya sunnaha nebiguba u ka warramaya tiibaan uba baxsanaynba dadka ilan diin yaraan ba haysa dadkae diin la-aan odhan kari mayne diin yaraan ba haysa iyo jahli dabadeetana markaasaa rag iyo dumar midnaka kale waxaa kala gudban aanu garanayninba waaya wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin haddaad doontaan inaad gabadh bedel qaadataan tu kale meesheed adoo ku qaday baa doonta inaad iska furto oo aada guursato mid kale wa aataytum ixdaahunna qindaaran midkoodna maal badan baa siiseen falaa ta'khuduu minhu shayan waxba ha ka qaadanina waxaa siiseen saasaa ilahay weli waxaa dhici karaa dee gabadhiina inay codsan karto dalaaqi hadday dan u aragto ninkiina inuu dee xoru yahay labaduba oo silsilado iyo quyuud iyo qufulla aan furmaynin isuguma xidhna laakiin hadduu xal moodo ama iyadiina xal moodo waa la kala tegi karaa ninkaasuu isagu gacanta ku hayo daba ninka hadduu doono gabadha inuu iska furo dabeecaddeeda ha ku furo ama dhibaat wax kale oo jira ama dhalmala-aan ha ahaato ama wax kaloo jira ha ahaato oo uu doono mid kale inuu guursado sharcigu u fasaxa ilaahay wuu fasaxay waxaase ilaahay uu shardi ka dhigay qofkan kol haddii uu isagu dalqadii soo jeediyey in uu siiyo xuquuqdeedii oo dhammaystiran asaa markaa meesha taala haddii iyadu ay codsanayso dalaaqii oo qayradkanaysay ninka kasii faydfaydanaysay ka urursanaysana iyadii inay xuquuqdeedii ka tanaasuso oo dalqadii dabcan ay fududayso dee ilan iyada kaabiga keentay isagiina waxaa la haddii adigu aad haari ku tahay furiinka dee xuquuqdii dhammaystir qindaar bixi baa qindaar waa maal murmuuran waalqanaatiiru almuqantara zuyina linnaasi xubu shaawaat min annisaa'i waalbaniin waalqanaatiiru almuqantara waa maal badan markaa waa meherkii iyo mutcadii iyo masruufkii iyo ma'wigii iyo mariinkii iyo biilkii caruurta kullu daalik iyo hibo wixii uu siiyey waxaasoo dhan buu isugu daraya intaa dee xuquuqdaa faraha badan ee qur-aankuu ka warramaya intaaynu mid in yarna ka qaato looma ogola ee waha ugu wada shubo kolka ah waaya waxay culimmadu leeyihin halkaa waxaa laga qaadanayaa maadaam qindaar wixii gabadho ay haysay ilaahay uu ku tilmaamay in maalka la siinayo meherka ah gabadha uu badan karo waanu yaraan karaa waanu badan karaa qiso culimada qaarkood ay tilmaamaan inuu sanadkeeda sugan yahay qaarna ay yaro nuuneeyaan xagga sanadka ayaa waxay sheegaysaa cumar ibnu khataab oo fudbadaynaya inuu dadka ka waaniyey meherka qaaliga ah waar meherkan qaaliga ah dumarow iska daayay islaamba xagga dambe ka kacdo waxay leedahay miyada ilaahay ogolaadaad adugu diidaysa meherka buurbuuran ee qaaliga ah oo xagguu ilaahay ku ogolaaday aayad dambe ku dul akhriday suuratu nisaa wa aataytum ixdaahunna qintaara sawka ilaahay uhi afo sheegay in meher badan la siin karo markaa waa kuwa riwaayinku soo noqola inuu cumar dib isugu noqday oo uu yidhi islaanina way asiibtay cumarna wuu dafay oo dood cilmiyeedan iyada ayaa iga guulaysatay adigu si kastaba ha ahaato qisaduna kollay dee wuxunay muujinaysaa uun in xaq ay u leedahay gabadho xoolo badan inay hesho ha ka qaadanina markaasaa dabeetana ilaahay arrintan uu sii adkeeyey gabadha xuquuqda ay leedahay inaan waxba lagu cadaadinin xagga dalqadda si ay xuquuqda u dhinto kolkaasaa rabbi uhi ataakuduunahu buhtaanan wa isman mubiina isagoo balaayo iyo baas buhtaan oo wax been abuurad lagu cunay oo sharcigaa loo waxaan sharci ahayn baa dadka sharci looga dhigay loo abuuray dembi cadda weeye wuu ka xishoodsiiye ilaahay dadka damiirka wanaagsani siduu u shaqeeyo waxu dareemuu ilaahay yaqaanaa markaasaa ilaahay uhi wakayfa ta'kuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdi sidee u qaadanaysaan iyadoo barkiinba barhka kale u gaadhay qur-aanku wuxuu tilmaamaa mulaamase iyo khashyaan iyo ityaan iyo waa erayo sarbeeb ah maldahan oo markaa intuba tilmaamaya mucaamalada dhex maraysa ninka iyo xaaskiisa falamaa takashaaha markii uu daboolay nisaakum xarun lakum faatuu xarfakum anaa shitum aw laamastum الnisaa waa erayo usluubaysan oo ilaahay uu baraya addoomaha halkana waa isgaadheen baalay idinkoo isdhexmara oon waxba isu kiin qarsoonayn macnaha qofkii cawladiisa aada aragta aada xalaashatay sideebaad maanta ugu hunguroonaysaa in aad wixii aad ku xalaashatay cawladiisa aada wax uga qaadato miyaanad qof xishoonaya ahayn taasaa ilaaha boqorkii ula hadlay addoommihii miyirka qabay kuwii wareersanaa iyagu hadal ma leh ilaahay naseexadiisa iyo tilmaantiisa toona qaadan maayaan wa akhadna minkum miihaaqan qaliidan ballan adagna wa idinka qaadeen ballantaa adagi waa meherka ballan adag wey heshiis la saxeexa ka ugu cajo badan wey heshiiska kaloo dhami maal buu soo saara laakiin kan dad baa ku soo baxa heshiiska adiga iyo inanta aabbayadaa kala saxeexateen inanta igala wareeg xil wareejin baan kugu sameeyey ayaan kugu sameeyey waa kaa dad baa meesha ka soo baxa waa miisaaq qaliida waa kii rasuulku laha sala allahu calayhi wasalam wastaxlaltum furuujahunna bikelimati illaah markuu xuquuqda dumarka dardaarmayo nebigu ayaa wuxuu yihi waxa ku xalaashateen cawradoodii agabkoodii u asturnaa cid walba ka ilaaliyeen waxa ku xalaashateen ilaahay kelmadiisa tazawajtuhaa bi haada almahri almucayan waxaan ku guursadaan kula wareegay meherkaa la cayimee la sheegay kelmaddaa weligii kelmaddaasu kuu yidhi adiguna waad ku jawaabtay kelmaddaasaa ah ballan adag waa ballan ay ka ratibmeen ammaano weyni inay kugu wareegto waa ballan runtii lagaala xisaabtami doono xuquuq badan in ay ka ratibmayso xidhiidinimaa ku sugmaysa ummadaa isku dhex gelaya miiaaqan aliida ballanaa miiaaqa markiisa hore ah caqad la adkeeyey aliid waaya xuquuqdii dumarka markaa waa in laga fiirsadaayo ninka wax furayaa aanay u fudu si aanu ugu fududaanin qofkan isaga ah meelka dhac inuu ku sameeyo qofkan kale mustaqbalkiisa waa inuu meeleeyaa wixii xaq loogu lahaa taasi waa mafhuumkii qaladka ahaa oo meesha islaamku uu ka saaray jaahiliyada kii islaamkuna waka ah gabadha laga dhintay xaqeedii xuquuq wixii ay lahayd maxaanku idhahdaa waxa laga yeelayo ninkii tu kala guursanaya tu furaya halkanna aayadahan soo socdee dhowrka ahi saddexda aayadoode soo socdaa waxay ka warramayaan mawaanic annikaax guurka waxyaabaha diida oo ama abtirsiimo ah ama nuugmo ah ama musaahalo ah mawaanicu nikaaxna waa la ydhaha almuxaramaatu min annisaana waa lagugu tilmaamaa marka fiqiga haddii aad daalacanayso musalaxaadka inaad ereybixinta barataa waa muhiime oo aad aragto baabu mawaanici nikaax nikaaxa waxyaabaha hor joogsada wuxuunay uga jeedaanu baabu maa yuxara min annisaa dumarka guurkoodu uu xaraamta yahay ayuunbay uga jeedaane nikaaxa waxa diida oo lamaba guursan karo waa laga yaaba inay qofkii ku adkaato musalaxaas sababtay ku soo degtayna dee sheegna ilaa haddana jaahiliyadu sidii unbay u qabaan jaahiliyadu dadka aan diinta lahayna nidaamada shisheeye ku dhaqmaa ama uu yahay qaanuunkoodu alibaaxiya inuu dadku ay xor iska noqdaan hooyooyinkay guursadaan oo hablahooday guursadaan oo walaalahoodbay guursadaan oo caalamka maanta sheegtay inay horu mareen dee waxa run ah oon shaki ku jirin inay akhlaaq ahaan iyo qiyaam ahaan dambeeyaane oy dib u socdaane inta midna ceeb maaha jaraa'idkay ka soo baxaan oo idaacadahay ka warramaan iyadiyo hablihii ay ka warramayaan wixii aabbayaashood ay ku sameeyeen iyo xaasaskiiba waa runtii dee wax dad dhintay uun ka soo fulan wey ilaahay baa yidhi walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum ha guursanina dumarka aabbayaashiin guursadeen min annisaa'i dumarka ilaa maa qad salafa wixii horreeyey mooyaane wixii intaan islaamku imanin siaa isku guursaday mooyaane innahu kaana faaxishatan waa foolxum u ahaaday wa maqtan cadha alla weeye wa saa'a sabiilan waddo la marana kaasaa u xun waddo la marana kaasaa u liita oo waxun laga dayo xurimat calaykum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey buu ilaahay yihi ummahaatukum hooyooyinkii macnaa dee hooyadu say xaraam u tahay waa nikaaxeeda taabashadeeda iyo la hadalkeeda iyo la joogee de waaba hooyabe macnaa waa calaa xadfi mudaaf waa kuwa idhahdoo waa nikaaxu lummahaat iyo inta lagu cad in hooyooyinkiin guursataan wa banaatukum iyo hablihiin wa akhawaatukum iyo walaalihiin wa cammaatukum edooyinkiin wakhaalaatukum habaryarihin wa banaatu lakh walaalka hablihiisa aad adeerka u tahay wa banaatu lukt walaashaa hablaheed aad u tahay abtiga wa ummahaatukum hooyooyinkii guurkooda xaraama allaatii hooyooyinkaasu ardacna kum idin jaqsiiyey tii naaska ku jaqsisay aan ku dhalin wa akhawaatukum min aradaaca iyo kuwaa ku walaalowdeen nuugmada yaydaan wada dhalanin laakiin naas wada jaqdeen waa ummahaatu nisaa'ikum dumarka aa qabtaan hooyooyinkood waa sodohdii wa rabaa'ibukum iyo hablaha aa barbaariseen allaatii fii xujuurikum kuwaasoo dhaba dhabtiinna ku sugan ee macnaha xaaskaagu ay wadatay ee kololka qaarkood aad ciyaarsiinaysa dhabta ku haysa kuwaasoo min nisaa'ikum dumarkiina ka ahaaday oo dumarka xaasaskiinu dhaleen allaatii xaasaskaasoo dakhaltum bihinna aad la guri gasheen fain lam takuunuu dakhaltum bihinna haddaydaan la guri gelin xaaskaa falaa junaaxa calaykum dembi idinma saarna ee waa guursan kartaan inanteeda haddaanad la aqalgelin xaaska waxaa kaloo nikaaxeedu xaraam yahay wa xalaa'ilu abnaa'ikum inamadiinna xaasaskooda waa dumarkaad soddonka u tahay aladiina min aslaabi min aslaabikum inamadaasoo tagooggiinna ka ahaaday kuwa aan lagugu sheegayninuune adugu aad toos u dhashay waxaa kaloo xaraama wa an tajmacuu bayna alukhtayni laba habloodoo walaala ah inaad guur isugu geysaan ilaa maa qad salasa wixii hore la booshaaqay ee jaahiliyada wakhtigeedii la walaaqay mooyaane in allaha kaana kafuuran raxiima ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista waxaa kaloo guurkoodu xaraam yahay ku darso oo waalmuxsanaatu min annisaa kuwa la qabo ee xaasaska ah ee rag kale uu qabo waa gabadha nin u mehersan kale nin kale u mehersan ilaa maa malakat aymaanukum kuwa gacmihiinu ay milkiyeen ee addoommaha mooyaane addoontii lasoo qabtay nin gaalaba ha u mehersanaatee waa lala xidhiidhi karaa kitaab allaahi calaykum waa qoraal dushiina ilaahay uu ku waajibiyey kataba allaahu kitaaban calaykum wa awjaba axkaaman calaykum waa xukum ilaahay dushiina uu ku waajibiyey wa uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum intaa laydiin soo sheegay wixii ka dambeeya intaa nasku uu sheegay qur-aan iyo xadiisba wixii dhaafsani xalaal bayniyiin ragow an tabtaquu inaad ku doonataan biamwaalikum xoolihiina oo aanad xoolaheeda ku doonanine xoolahaaga adigu aad ku guursato mahar iyo masruufka muxsiniina idinkoo guursanaya hayra musaafixiina aan ka sinaysanayn sina lama ogolo laakiin waa guur fama stamtactum bihi kaa ku raaxaysataanoo minhunna dumarkaa ka mida fa aatuuhunna siiya ujuurahunna meherkeeda meherkooda siiya fariidatan farada allaahu lahunna fariida ilaahay baa u go-aamiyey waa go-aan kama dambaysa walaa junaaxa calaykum raggiioo dembi idinma saarna ama walaa junaaxa calaykum raggii iyo dumarkiioo dembi dushiina ma ahaanin fii maa taraadaytum bihi wixii aad iskala raalli noqotaan min bacdi alfariida intii la qadaray meherka kadib wixii tanaasulahe labada dhinac ka yimaada dhibaata kuma jirto in allaha kaana caliiman xakiiman ilaahay baa wax walba ogoo shay walbana xikmad u yeela waxa arrinna u wanaagsan xikmatun maca alcilm wa cilmun maca alxikma cilmi xikmadi ay hagayso ilaahay asaa ugu fiican mid xukum dad u dejiya kol haddaanu gefayninba afartaa aayadood waxaan leeyahay saddexdaa aayadood waxa ay xuseen dumarka guurkooda u xaraantaya markaasaa ilaahay uhi wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum intaa wixii ka soo hadhaa la idiin xalaaleeyey waxaa jira nusuus kale oo aayado iyo axaadiis bale oo tilmaamaya dumar kale oo in la guursadaa ay xaraam tahay oo aan intan ahayn marka iyaguna dee naskaa kale iyo naskan unbaa la isla akhriyi doonaa maa waraa'a daalikum wixii nasuu idiin sheegay kiinaa ilaahay sheegay ismu ishaarahan daalikuma wuxuu ku dhacayaa uun waxyiga waxyigan imika ilan waxyiga kalena wuxuu la mid yahay aayaadkane waxallo wixii ilaahay uu xaaraamtinimeeyey ama rasuulku uu xaaraamtinimeeyey ayaa iyagana guu wixii ka dambeeyaa guursan karta haddaynu luqa luqatal arqaam ku hadalno ama soo ururino si aanay kuugu baahin ilaa sagaal iyo labaatan dumar ah mata halkan waxaa filaya dhowr iyo toban ayaa ku sheegan dhowr iyo toban baa ku sheegan halkan ilaa sodomeeyo baa la tilmaama marka nusuusta laga ururiyo in nusuustu ay tilmaamayso inaanay gayaan ahayn oo aan la guursan karin laba qayboodna way qaybsamayaan man xurmatuhunna muaqata wa man xurmatuhunna muabada qaar xaaraantinimadoodu waxa weye mid weligeed iska soconayso aan ku xalaaloobayn hooyada inantaada walaashaada gabadha inanka weligood ku xalaaloodmay midna xaaraantinimadeedu waa muaqat way way wakhtiyaysantaha gabadhaada iyo walaasheed kulmin un baa la diiday laakiin haddaad gabadhaada furto dee gabaal walaasheed baad guursan karta xurmado xaaraantinimadeedu way wakhtiyaysantahy labadaasaa loo qaybiyaa dumarkan guurkoodu xaraanta yahay mar labaad waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood xagga shareecadda inaad diintaada ilan xaafiddood wax ka ogaataa waa muhiim oo aanad wadaadadun ku hadlaynin musabbaqan ugu horraynba intaan arrinkani kula soo gudboonaanin aad iska sii barataba waayo si aan ujulo iyo adduunba lagaaga qaaday un lagugu wadaadayn saddexdaa qaybood waxa wey qaar nasabko guurkoodu xaraam ku yahay xagga nasabka iyo xagga musaaharada iyo xagga ridaaca saddexdaa qaybood waa saddex meeloodoo min toddoba ah waa koob iyo labaatan sideed kalea loo geynayaa oo macnaha xaramahuna sharcu biuruq mutacadida aw mutafariqa siyaabo kala duwan loo xaraantinimeeyey matal toddobadaa xagga nasabka halkana way ku sheegan yihiine toddoba xagga nasabka iyo toddoba xagga xidhitinimada ah iyo toddoba xagga nuugmada ah waa imisa waa koob iyo labaatan toddoba saddex lagu dhifto marka toddobadii de waata halkan lagugu sheegae bal tiri ummahaatukum hooyadii iyo inantii iyo walaasii waa saddex eedadii afar habaryartii waa shan hablahaad abtiga u adeerka u ahayd waa lix iyo hablahaad abtiga u ahayd waa toddoba ya hooyada iyo inantaadii walaashaa eedada habaryartaa hablahaad adeerka u ahayd hablahaad abtiga u ahayd marku saas isugu xidhiidhiya toddobadaa marka la leeyahay hooyo kor unu kaxee hooyo ka bilow korna u wad islaantoo qura maaha ti ayaydiibaa ku jirta ayaydaa waa hooyo ayaydaadii labaadna waa hooyo ayaydaadii saddexaadna waa hooyo fiiradu halka soke islaanta un kuma harayso fuqahadu marka ay koobayaan waxay idhaahdaan qof kasta oo ku dhalay ama dhalay qof ku dhalay waa hooyo qofka adiga ku dhalay iyo qofka sii dhalay ka ku dhalay warku saas ku cadi aabbo marka la leeyahayna qaacidadan unbuu haystaa oo inantii marka lala hadlayo ee la leeyahay waxaa kaa xaaraana aabbaha aabbayaashiina waa lagu darayaa waa saas wey toddobadan aayaddu ay sheegtay oo xagga nuugmada ahina xaraan bay noqdaan xagga nuugmada ah eeg iminka nuugmadii qaar baa sheegan laakiin aayaddu may wada dhammaynin wa ummahaatukum ullaatii ardacnak wa akhawaatukum min aradaaca labadaasaa laga sheegay soo maha kuwa kalena waa la mid xadiidku waxa uu leeyahay nuugmada waxa ku xaraama inta nasabka ku xaraama xadiidku saasuu leeyahay sugani jaqsiinta waxa ku xaraam noqda inta nasabka ku xaraama tii ku jaqsiisa waa hooyada tii matal xaaskaaga jaqday waa inantaadi tii aa wada jaqdeen waa walaasha aabbahaatay wada jaqeen waa edadaa hooyadaatay wada jaqeen waa habaryartaa saas inta xagga nasabka ku xaraama ayaa nugmadana ku xaraama waa toddoba kuwan unbaad barbar dhigaysa kuu sheegan toddobada xagga xidhitinimada ku xaraama aayaadku waxa ay halkan ku sheegeen dhowr baa sheegan sodohdii iyo inantii iyo xaaska walaasheed saddexdaasaa sheegan sodohdii iyo adiga ku sodohay iyo inantii ay wadatay waa laba iyo gabadhii inankaagu uu qabae aada sodoqa u ahayd waa saddex iyo xaaskaaga walaasheed afarba halkan inoogu sheegan soo maaha waxaa iyaguna lagu soo darayaa ta hore walaa tankixuu maa nakaxa abaawku soo ma haysi taana walaa tankixuu maa nakaxa abaa'ukum waa aayadii aayadiina dee waa lagu darayaa markaa shan baa halka sheegan labada kale la raacinaya xadiidka nebigu raaciyeyna waxa weeye gabadhaada edadeed iyo gabadhaada habaryarteed gabadhaada edadeed lama guurku lama kulmin karti waa edadeer ruma baa laga hadlaya macnaha luqada tooska abaynu ku wada hadlaynaa iminka ee edda labaad iyo edda saddexaad iyo maaha ku ah noocii ko kowdii baa laga hadlaya iminka ee labadii iyo saddexdii kuwa maaha gabadhaada eddadeed ruma oo ay aabbaheed wada dhasheen iyo habaryarteed ruma oo hooyadeed wada dhasheen labadaa iyo shantan ku sheegan aayadaha markaad isu geyso toddobadaasina xagga xidhiitinimada ayay xaraam ku yihiin waad haysaa saddexdii toddobaad inta kale fuqahadu dee si waxay usoo ururiyaan kala koykoy ahoo meelo kala duwan aayaad iyo axaadiid waxaa ka mid ahoo masalan intaa kale sideedaa kale haddii aynu raacino alkhamisa tii shanaad dee suuratu nisa baynu kusoo marnay bilowgeeda ta shanaad ma xalaal bay ahayd mise xaraam dee matnaa wa hulaasa wa rubac lama dhaafin dee tu shanaad arrinkeeda ma hayno sida soomaalidana odhan mayno tushanaad haddaad guursato xabadii horaa sii qarxayso sii furmayso markaa tashanaad caqadkeedu iyo meherkeedu maba guntamayaba waxaa ka mid a almuxsana tii xaas kala ahayde cidi qabtay ya de waad haysaa iyadaba walmuxsanaatu min annisa waa kan jisku ka bilaabmaya waa ooridii nin kale u mehersan meher xalaali hadduu jiro oo nin ay u mehersan tahay yuu la aqalgelinbe aanu ka dhimanin aanu furin aan laga fasakin meher meher ma maro meherkaaga dambe ma jiro waa la kala gurayaa uno meherkii horunbaa sugan waxaa ka mid ah almuctadda waynu soo marnay baan filaya gabadha ciddo ku jirta nin baa furay muslimiinta ka mid a masay cadad bixin waynu soo marnay inuu tasriixu xaraam aha oo la yidhi guurbaha kala hadlinaba haddii la guursadana maba ansixinba waxaa ka mid ah almulaacna suuratu nuur haddii aada akhrido qur-aanku waxa uu tilmaamay labada qof ee sina isku sheega in dee licaan wax la yidhaahdaa uu dhex marayooo marka licaankaasi uu dhex maray nacdalo isku tuuraan sida aayaadka aad ka akhriyi doonto qisada ma wada sheegi karnee waxyaabaha ka tar ka ratibmaya ama licaankaa la sameeyey maxkamadda horteeda ka sugmaya waxaa ka mid a inay kala furmaan oo aanay dib xalaal isugu noqonin ilan waa kuwan isla naarma eh way isla kadeedme kuwani bal waxba isuguma harin waxaa ka mid a alama iyadana waynu gaari doonaa ama waabaynu soo marnaybe addoon in la guursadaa cid walba xalaal uma aha hadda in addoonnimo lagula dhaqmaabaa taa ka duwan marna addoonta addoonnimaad kula dhaqmaysa adigay milkigaaga too iska leh aw maa malakat aymaanukum bay soo gelaysa marna addoonta guurkeeda waa addoon nin kale leeyahay inaad guursato goor walba xalaalkuma ah ee qur-aanku wuxuu ku xidhay shuruudo daalika liman khashiya alcanata minkum waa qofka sina ka baqa unbaa loo ogolayay ee gabadh xora wuxuu ku guursada haynin sababtuna waxa weeye mar hadduu addoon nin kale leeyahay aada guursato ood istimtaac ku samayso ood ku asturnaato ubadkay dhashaa addoomo noqonaya oo ninkaa iska leh ayay daraftiisa yihiin ay raacayaan oo iibsan karaya sidaa darteed baa ilaahay u yihi in dee a iska dhowrsoonaataan baa idiin fiican maadaama ubadkii addooma u noqonaya waxaa ka mida naagta gaalada ah waynu soo marnay walaa tankixu lmushrikaat xataa yu'min walaa amatun mu'minatun khayru min mushrika walow acjabatkum marka qofkii mu'minka ahaa naag dee tii ahlu kitaabka ahayd iyadu waa halkeeda laakiin tan aan markaa kitaabnaba lahayn wey waxaa ka mid a zaaniyadda haddii dumarkaa jidhkooda iibsado ay tahay ama noocan aan gaariga ka digin ay magaalada ku taqaano inuu nin weyn u fayfaytay arrinkiisa halkaa iska dhig azaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik qaybta dambe ilaahay wuxuu uhi waxurima daalika cala almu'miniin dadka ilaahay rumeeye iimaan leh dadka noocaasee silan waa laga xaraamtinimeeyey ila wax walba looma fayte nin weynimada ku lumaysa waxaa ka mid a albaina albaina maalan haddii xaaskaagii aada dalqadihii u dhammayso maxaynu soo marnay inaanay xalaal ahayn xataa tankixa zawjan hayra xalaal uma aha baa le hadduu dalqadi u dhameeyo ilaa ay nin kala guursato oo galbo sharciya uu sameeye guur sharciya iyo galbo sharciya oo uu furo ay ka ciddo tirsato marka sagaalkaa lagu daro iyo koob iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatanka ah baynu xusuusanaynaa imika waaya haddaad hore u xafidi kari weydana dee cajaladaba waad ka dhagaysan kartaa carabkaynu soo yaro marin doonaa intaynu dib ugu noqonno ilaahay baa wuxuu ihi walaa tankixuu maa nakaxa aabbaa'ukum min annisaa ha guursanina aabbayaashiin dumarkay guursadeen aayadii yaan loo dhowaanin waa toddobadii ku xaraamtahaa xagga xidhiidhnimada ilaa maa qad salafa wixii horu maray mooyaane sharciga ilaahay wuxuu ku addoonsadaa addoommaha marka khitaabka uu ku dhaco naskuna uu soo gaadho markaasay mukalafku ku yahay qof laakiin intii aan la xaaraantinimaynin wixii sillanaaye jaahiliyada ahaa iyadu wuu socday ilaa maa qad salaf kan xurmadiisuna waa mu'aabada oo mar hadday aayo tahay marnaba xalaal noqon mayso innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa saaa sabiila walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wa saaa sabiila kan maxaa u dheeraada labada aayadood iy iskaga kaaldarnin dadka qaarkood ba iskaga darmaanay iyagoo doonaya aayaddii sinada inay soo daliishadaan tan akhriya innahu kaana faaxishatan wa saaa sabiila wuxuu dheeryahay wa maqtan ayuu dheeryahay sina wuu yahay gabadhan gayaan ahaynoo la guursadaa waa sino laakiin haddana cadhana way kusii jirtaa waa meel sii liidata wey qof aan gayaan ahaynoo wax laga dayaa cadhadaasay dheeraadkaabay wadata حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنك ودورك إلي شخصية فلاتي الناس كاغت شغلة رضاع نصر أو قصق ما يهرين وصامرنا ilmu huwa inuu shan jeer hooyada nuugaa marbu nuugaya uu ka jeesanaya uu nuugaya uu ka jeesanaya shan jeer markuu saa isugu xidhiidhiyo asbaxat umma hooyadii bay noqotay culimo badanna waxa ay ku darayaan iyagoo daban xadiid soo qaadanaya in ilmuhu uu yar yahay muddat alxawleyn laba sano aanu ka badnay markaasuu nuugmadani sugmaysa wa akhawaatukum min aradaaca kuwa wada jaqdeen heblaayo haddii nebiga loo bandhigay waxa uu leeyahay naas baanu wada jaqnay ha layga daayo wa ummahaatu nisaa'ikum dumarkiina hooyadood gabadhaada hooyadeed maxaa la ydhahaa waa sodohdii sodoh arrinkeedu ka xishood oo halkaa sheedda iska salaama mooyaane war kale ma jiro warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum rabiibada dhabtiinna ku sugane dumarkiinu ay dhaleen rabiiba waa gabadha aada korinaysa ee xaaskaaga oo carmalihi ay sii wadatay ee nin kale uu ka dhaloo kaa horreeyey gabadhaa iyada ah ma xalaalaha waayo walow zinaba ha ahaato aabbabayay lahaanin waayo iyada waa u inanu waladu sinuhu dee hooyadii waa u hooyown aabbihii haba ka hadhee liiska hooyadiibuu ku qoray taana halkaa ku reeb allaatii fii xujuurikum waxa weeyaan qayd ma aha kuwa dhabtiinna ku sugan ee idinku haysaan haddaanad haynin meel kale ay ku maqan tahay macnaheedu maaha inay xalaal inay ala inay xalaal yahay guurkeeda waxa weye sida qaalibka ah ayaa marka gabadh la guursado inanteeduna ay la joogtaa ka guursadana ay dhabtiisa ku suganta ilaan iga fogee maahae waa inantiisii oo kale oo dhabtu ku hayaay waa nooc kasii xishoodsiinahoo sidaad ugu hamoon waabaad haysaae dhabtaaday ku fadhidaadeen allaatii dakhaltum bihinna buu ilaha yidhi waa dumarkaa la guri gasheen u fiirsataa shardiganaa muhiima gabadha kolkay inanteedu kaa xaraam noqonayso waa markaad gabadha laftigeeda intood meherisa la guri gasho maxaa meesha ka baxay haddii gabadhii aada meheriso ase aanad la guri gelin marka dambeed furto dee inanteedii waad guursan kartaa shardiganaa ku xidhan sidaa cagsigeedu wuu ka duwan yahay ka duwan yahay haddii inantii aada meheriso yaanad la guri gelinbe hooyadeed waa xaraam waa xaraam iyada waa xurma mu'abada weeye sodohbay noqotay waaya shardigani wuxuunu ku xidhan yahay uun zawaaja rabiiba rabiibada guurkeeda laakiin sodohda guurkeeda kuma xidhna inantii haddaad meheriso hooyadeed hadalkeeda waa la daayay ama sodohda ama inanta la gurigala ama hala gurigalino sodohda xalaal noqon mayso laakiin haddii aada islaantii meheriso ase aanad la guri gelin aad furto inanta xalaal bay noqonaysa saa binas alqur'aan saa ilaahay uu sheegay arrimaha isaga iyo asraarta iyo waxoo dhan isagaa kala oge innagu addoombuun baynu nahayoo ilaahay u aqbalna wey waa isku yaro noqnoqonaysaa saa darteed baan ugu celcelinaya fain lam takunuu dakhaltum bihinna falaa junaaxa calaykum buu lahay dhibba ma jiro haddaydaan la gurin waxalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum inamadiina xaliiladooda xaliilatu ibnik inankaaga tii xalaasha u hay adiga waa kaa xaraamo inanoo dhanna maaha waa inanka sulbiga waladu sulb waa inanka tagoogaaga ka yimaada suurat laxzaab haddaad akrido waxaad arki kartaa maa yusamaa addaci maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum nebi maxamed ba waxaa la odhan jiray inan baa loogu yeedhi jiro zayd ibnu maxamed zayd ibnu saabit baa laodhan zayd ibnu xarisa la odhan jiray zayd ibnu maxamed marka waa ka lagugu yeedhan maaha waa ka aada dhashay wey innagu ma naqaano markaa kaa heel loogu yeedho allaahuma ilaa dee dadka qaarkood oo qof ama usoo galay oo baadi ah ama suuquu ka helay korsaday oo dabeetana inankiisii ku sheegay kaasi waa gooni oo kaa way dhacdaa innaga in hebel in la yidhaahdo way dhacdaa waxaa kale oo ina hebel la yidhaahdaa oo aan ina hebelkii ahayn ka meherka horraysiiska la ydhaha ajabta soomaalidu ay ku yaray tiraysan yihiin meherka horraysiis waa la fahmaa filaya labadii qof intay xaaraan isku arkaan sidaa walaad uu ku dhasho dabeetana qofkii la raaciyo kanunbuu noqonayaa isaguna aan tagooga ka iman oo laguma sheegi karo culimmadu ilaa naadiran way isku waafaqsan yihin in weladkaa aabbihii aanu ku abtirsanayn oo aanu dhexlaynin oo aanu waajib ku ahayn masruufkiisa iyo xilqaadkiisa ummadda kanunbuu la siman yihin aabbihiina waayo biyihiisiiba ha ahaadeen laakiin waxay ku xidhan yihin abtirsimadu waxay ku xidhan tahay caqadka sharciga ah ayay ku xidhantahay dee islaantii uu habeen meel ku maray meel ay kala sinaysteen iyo tani waa isku mid un mar haddaan caqadkii dee jirin halka soomaalidu ay ku jabtayna waa meelaha weeye simbirraxadii iyo dhiirigii jaahiliyadu uu kasii muuqanayo marka kaasoo kale isagu wuxuu noqonayaa unkii lagu nis lagu xidhan waan tajmacuu bayna nukhtayn ilaa maa qad salaf laba habloodoo walaalaa in la guursado maya iyadana oo walaaltinimadoodaasi xagga nasabkana way noqon kartaa xagga nuugmadana way noqon kartaa labadaba in la isu geeyo maya guur la isuguma geyn karo waalmuxsanaatu min annisaa ilaa maa malakat aymaanukum dumarka dhowrsoon ee ku dhowrsoon rag qaba gabadhu haddii nin qabo way dhowrsoonta ilaa maa malakat aymaanukum waxaa naskugu raacinayaa markii la jihaada ee lasoo ururiyey dumar gaalada ah asxaabta qaarkood way isweydiiyeen oo waxay idhaahdeen war dee rag baa qabe waa sidee ilaan ragga waynu ka soo qafaalananuune qaar bay xaasas u ahaayeen diinay ugu mehersanaayeedba war ma iska daynaa ilaahay baa waxna xalaaleeyo waxna xaaraamtinimeeyo shuruucda laga qaadanayaaye wuxuu ihi gabadha xaaska ah guurkeedu xalaal ma aha laakiin ta addoonta ah ninbaha soo qabi jire kol hadday idinku soo wareegtay guurkii hore iska teg taasi mid mu ahayn wey isagu kitaab allaahi calaykum waa ilaahay baa sii adkaynaya wauxilla lakum maa waraaa daalikum intaa wixii ka dambeeya waa idin xalaal waxaa laga soo reebayaa nikaaxulmutca nikaaxa guurka la yidhaahdo meheru shardiga kaasi isaguna inuu xaraam yahay jumhuuru lmuslimiin waa isku waafaqeen ilaa shiicada oo qaarkood lagu ibtileeyey mooyaane meheru shardiga waa la fahmay wuu iska yaryahay inagu aada uma fahne gobollada qaarkood baa laga isticmaalay meheru shardiga askaraha iyabaa berigii hore isticmaali jire dadka intay meel joogaan haddana muddo haddana meel kala joogaya haddana meel kala joogaya meheru shardiga berigii hore xalaal buu ahaa gabadhii oo macnaha muddo la qabo lagu heshiiye laba sano ayaan ku qabaya sanad baan ku qabaya lix bilood baan ku qabaya markii hore xalaal buu ahaa laakiin kolkii dambe nebi maxamed wuu xaaraantinimeeyey wuxuu mar wada xaaraantinimeeyey dameeraha hilibkooda la cuno bal ka waran dameerkii miyaynu daba socona dameerkii iskaga hadno meeru shardigana iskaga hadno wey kaasay mar is wada raaceen berigii hore wada xalaal bay ahaayeen berigii dambuu nebigu diiday dameeraha hilibkooda in la cuno meheru shardigana wuu raaciyey labadaasaa isku daliilooda xaaraantinimeeye halkooda ha lagu daayo waayo xikmadda guurka laga leeyahay iyo nuxurkiisu waxa weeye in labada qof xayaato abadiya wada qaataan ubadna uu ka soo baxo hareeraha la hayo la barbaarinayo qoysna dhisnaado bulshada qoysaskeeda ka mida kanina intaasoo ujeedada meheru shardigu wuu ka soo horjeedaa waa la kala muraadsan oo la qaasinaya sinadii buu egaabay waa kaa ilaahay uhi muxsiniina hayra musaafixiin idinkoo dhowrsoon oo aan sinaysayn fama istamtactum bihi minhuna faaatuhuna ujuurahuna wixii ku raaxaysataan bushqaadooda siiya meherkooda siiya gabadhiina way raaxaystay ninkiina wuu raaxaystay laakiin ninka wax ka wax markaa fulinayay ee mas-uuliyadda leba ilaahay ula hadla wuxuu hi adduunka bixi meherka mar walba nasku wuu soo celcelinaya waa wax dee qofkii la siiyo waxa ugu mudan bima staxalla bihi farjaha wixii uu cawradeeda ku xalaashaday arrimuha in la rogrogi karo oo ciddii ilahi ay rogrogi kartuu ilahay xusoo waxa uu ihi walaa junaaxa calaykum fiima dembi idinkama haysta fiima taraadaytum bihi wixii aa iskala raalli noqotaan min bacdi alfariida intii aad qadarteena meherka ku heshiiseen kadib haddii rag iyo dumarkii isqabayow wax iskala raalli noqotaan dhibaata ma jirto caqadkii iyo meherkii markii gabadha la meherinaya waxbuu ku dhacay sidan iminka dumarka lagu ibtileeyey matalan waxay ka qabsatay mid baa odhanaysa igu meheri shan shan boqol oo garaam oo dahaba oo lix kun oo dollar u dhigmaya aba wax ka badanba wuu ka fujin waayo wuu ku meheriyey markii dambe